بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba halkan laga bilaabo aayaddan laga bilaabo ilaa ay suuraddu ka dhammaato waxaan ka hadli doonaa in shaa allahu tacaala gaswada la yidhaahdo ghaswatu tabuuka ghaswatu tabuuk ayay ka waramaysaa hadday tahay diyaargarowgii iyo isticdaadkii nebiga uu sameynayey iyo saxaabada markii ay joogeen maka intaynan safrin iyo markii ay baxeen dabadeed ilaa ay ka soo noqdaan yacni arrimahaas ayay ka warramaysaa waxa weeye ku tirtirsiin dadka muslimiinta uu rabbi ku booriyo aljihaadu fii sabiili illah inay galaan oo ilaahay dartiisa xoolahooda iyo maalkooda ay u dhiibaan iyo naftooda ay u bixiyaan litakuna kalimat ullahi hiy alculya kelimadda allah inay saro marto kelimat lkufrina inay noqoto hiyo sufla midda hooseysa inay noqoto ayaa aada loogu tirtirsiinaya waxay aada uga warrami doontaa oon arki doona insha allahu tacaala munaafiqiinta maadaama suuradda magacyaheeda uu ka mid ahaa sida hore usoo sheegnay yacni maaragtay alfadaaxa la yidhaahdo ama suurat alfadiixa hadba wixii la yidhaahdaba munaafiqiinta ayay fadeexaynaysaa cuyuubtoodii bay banaanka soo dhigaysaa aad bay munaafiqiinta uga warrami doontaa oon arki doona insha allahu tacaala yani xoolaha oo la bixiyo aljihaadu fii sabiili illahi lagu dhiibo iyo wanaagga ay leeyihiin adduun iyo aakharo iyo in laga bakiilo oo aljihaadu fii sabiili illahi xoolaha aan lagu dhiibin ayadana waxa ay tahay ayaan arki doonaa insha allahu tacaala marka suuradda ilaa halkan laga bilaabo ilaa aakhirka waxaa la yidhaahdaa yacni qaar waxay soo degtay aayadahan ka mid oon arki doono intowna nebiga bixin uusan maka madiine ka bixin uusan tabuuka aadin ayay soo degeen qaar markuu baxay oo dariiqa uu ku jiray ayay soo degeen qaar markuu ka soo noqday tabuuka uu ka soo laabtay oo madiine yimid ayay maaragtay soo degeen weeyaan aayadahaas marka ilaa suuraddan laga bilaabo waa tirtirsiin iyo boorin yacni dadka lagu tirtirsiinayo aljihaadu fii sabiili illah walinfaaqu fii sabiilihi ilaahay jidkiisa oo lagu dagaalamo iyo iyadoo jidka ilaahay wax lagu bixiyo marka intaanan marka aanan gelin aayadaha intaanan gelin inaan marka bal xoogaa ka tilmaamno annagoon insha allahu tacaala ku dheeraanaynin ghazwatu tabuuka si nusuusta bal aan ula soconno qaybo ka mid ah insha allahu tacaala waxbaan ka ishaaraynaa sidaa ogtihiin ghazwatu tabuuka tabuuk yacni nebigu wuxuu aaday sanadkii sagaalaad bishii rajab ayuu baxay rajab iyo shacbaan ramadaan ayuu soo noqday marka waxay qaadatay baa la yidhaahdaa ghazwadaasi maaragtay konton casho ayuu nebigu ku maqnaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni waa bil iyo labaatan casho taqriiban yaa la yidhaahdaa marka labaatanka casho tabuuk ayuu ku dhammaystay inta kalena sii socod iyo soo socod ayay ahayd marka sababta ghaswadaas keentay inuu nebiga aado calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa la yidhahdaa ghaswat rumaanna waa la yidhaahdaa oo waxaa lala dilinayay nimankii yacni maaragtay romaanka ahaa oo aad iyo aada nasaarada ahaa oo aada u kibray dadkaas oo ahayd imberatoria oo aada iyo aada u weyn ahayd boqortooyo aada u ballaaran ahayd boqortooyadaas ayuu maaragtay nebiyullaahi maxamed uu la dagaalamayo rumaanka ah sababta marka waxaa la yidhaahdaa maadaama rumaankii ay ahaayeen akbaru quwa sida ay yidhaahdaan akbaru quwa caskariya yacni waxay dhahaan calaa dahri alard bay waagaas fi za- fii dalika zamani ku sheegaan waktigaas dowladaha dowladda ugu xooga badan ayay ahayd ayaa la yidhaahdaa marka sababka nebiga ugu duulay waxay ahayd nebiga ayaa warqad qoray calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilkii uu dadka diinta ugu yeerayay warqadihii uu qorayey warqad ka mida buu qoray wuxuu u diray magaalada busra la yidhaahdo oo reer shaam ka tirsan ninkii ugu weynaa ayuu u qoray nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu u dhiibay nin saxaabada ka mid oo la yidhahdo alxaaris ibni cumayr alasdi saxaabigaasuu u dhiibay warqadda inuu gaarsiiyo warqadii sida yani maaragtay maaragtay macruufka ahoo la wada garanayo rususha dadka la yidhaahdo la adeegsado oo la dirsado lama dilo lama dilo waa yacni curfi caadi ahoo dadku gaal iyo muslimba ay garanayaan markii ninkii loo dhiibay oo warqadii uu qaaday xaaris maaragtay alxaaris ibni cumayr ayaa wuxuu markuu maaragtay eh, la kulmay nin la yidhaahdo sharaxbiil ibni camr alkhasaani oo qabiilada khasaasinada la yidhaahda ka mid ahaa ayuu safiirkii nebiga uu dirsaday calayhi salaatu wasalaam buu warqadiina ka qaaday meeshiina ku dilay markii uu dilay oo saxaabigaas in la dilay ay soo gaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray jeesh buu diray oo jeeshkii kow yacni maaragtay ghaswatu mu'ta geli jiray oo uu hogaaminayey maaragtay zayd ibnu xaarisa radia allahu canhu buu u diray ghaswatu mu'ta mu'ta dagaalkeedii way galeen muslimiintii dagaal badanay galeen roomaankii way la dirireen laakiin sidii la rabay yacni maaragtay lama yeelin oo cadad aada uga tiro badan ayaa muslimiintii helay marka maadaama maaragtay muslimiintii aynan yacni edbinin nimankii roomaanka ahaa iyona markaa nebiga waxaa soo gaaray calayhi salaatu wasalaam in ninkii kaysar room la dhihi jiray kaysar ninkii boqorkoodii ahaa ee rumaanka madaxda u ahaa ayaa wuxuu diyaargareeyey ciidan aada u tiro badan ou rabo bal mar labaad intaysan khaswatu mu'ta hal sano ka soo wareegin sanad intaysan ka soo wareegin inuu muslimiinta bal fii mahdihim uu ku baabi'iyo yacni maaragtay guryahood inta ugu yimaado inuu dhameeyo oo eber ka dhigo ayuu ku talagalay intaa markuu diyaariyo nebiga uu warkii soo gaaray calayhi salaatu wasalaam oo dadkii shaam ka yimid ee akhbaarta ay soo gaarsiiyeen inuu ciidan ilaa afartan kun oo dagaalyahamiina buu diyaariyey kaysar aroom yacni ninka maaragtay madaxda ruumaanka u ahaa intaasuu diyaariyey markii weliba way soo guureen oo bilaadoodii xuduuddooday kusoo dhawaadeen ay yimaadeen ay muslimiinta la lahaayeen agteeda bay yimaadeen markaasaa muslimiintu waxay dareemeen khatar aada u weyn khutuuro fara badan ayay dareemeen sidaa darteed waktiguna maadaama dee ruumaanna uu yahay dadka ruumaankii waxa lala diriraayo islam isla markaasna yacni maaragtay awood aada u weynna ay tahay muslimiintuna waktigaa ay ku jiraan wakti abaara oo aada maaragtay kulaylkuna u tiro badan yahay qorax kulaylka uu zaa'id yahay isla markaas mirihii iyo maaragtay beerihiina ay soo dhow yihiin bisaylkoodii geedihiina har ay leeyihiin oo dadkii maaragtay hoos inay helaan u baahan yihiin ayay ilaa wa ilaa yacni nebiga waxay ku noqotay inuu maaragtay khasab ku noqotay inuu baxo arrimo fara badan ba nebiga iyagoo duruufaha ay jiraan way ku khasabtay inuu baxo markay kutubta siyarka ama taariikhda ay ka sheekaynayaan waxay leeyihiin waxaa ka mid ahaa maadaama xunayn ay ahayd wuxuu mar dhow ka yimid sanadkii sideedaad akhi maaragtay awaakhirtiisa uu ka yimid lagana yaabo qayb badan oo mushrikiina inay ismaarata bahaystaan oo mar labaad ay arkaan haddii rumaankaas awood badan badan uu soo saaro inay ayagana sawra daakhiliya ku sameeyaan uma munaafiqiintii madiine joogtay oo ayaguna sidoo kale mu'aamaraad iyo balaayo samaynayo muslimiintii ku dhex jiray arrimahaas oo dhan duruufaha markuu fiiriyey waxay noqotay inuu nebiga duulo calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhibaatadaa iyo shiddadaas ay jirto ayuu maaragtay inuu yani u goostay inuu tago walidalika munaafiqiinta markuu ilaahay ka waramayo waxay leeyihiin yani maaragtay dadkii bixi lahaa saxaabadii bay ku dhihi jireen laa tanfiruu fi lxari wa qaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun saasaa la leeyahy war kulaylkan ha ku bixinina bay ohan jireen ha aadinina qorax kulaylkaana jooga waad arkaysa ilaahay oo canaananayo odhanayo aayaddan hadda akrinaynay ma lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili اllahi taaqaltum ila alard yani maxaa dhulku iskugu dhejinaysaan ood u diidaysaan inaad u baxdaan wuxuu allah leeyahay yani isagoo dadka dadka muslimiinta khuruujka ku tirtirsiinayo aljihaadu fii sabiili illahi loo baxo ilaa tanfiruu yucadibkum allahu cadaaban alima yucadibkum cadaaban alima wayastabdil qowma gayrakum walaa taduruuhu shaya wuxuu allah leeyahay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu llahu id akhrajahu aladiina kafaruu taniya tnayn id huma fi lgaar wuxuu allah leeyahay infiruu khifaafan wahiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah aayadahaas oo dhan waa alxasu cala aljihaadi wacala alnafiir inay baxaan oo jihaadka ay ka qayb galaan ayaa dadka lagu tirtirsiinaya oo maaragtay lagu boorinaya weeyaan calaa kulli xaal nebiga wuxuu qariray oo goostay inuu safro oo maaragtay uu tago nebiga markuu jihaadka aaday jihaadyo fara badan iyo dagaalo badan oo kale saad ogtihiin markuu inuu tago doonayo wuxuu samayn jiray waa tawriyaysan jiray meeshuu aadayo isagoona beena sheegayn ayuu meeshii meelaan ahayn tawriya la yidhahda leanna xarbigu alxarbu khudca wey sirtaada hadday baxdo oo maaragtay aad kashifmato dagaalkuuma suuroobayo sidaa darteed yacni tawriyo samayn jirayo jihadoo u socdo mooye jiha kale in loo socdo buu dadka moodsiin jiray si sirtiisa ay u qarsoonaato laakiin khaswatu tabuuk nebigu ma uunan qarin calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay maadaama safarka loo socdaa masaafa baciida ay tahay masaafo aada u fog ay tahay meesha loo socdo maadaama ciidan aada u weyn la wajahayo oo dawlad maaragtay boqortooyo intaasoo boqo maaragtay boqolaal sano ama muddo aada u sarraysa soo jirtay muddo aada u tiro badan soo jirtay laga hortegayo khasabay marka ku noqotay inuu dadka u sheego si ay isku diyaariyaan oo uhba kaamila ay u sameeyaan diyaargarow dhab ah say ugu sameeyaan sidaasaa la amray nebiga dadka waa u sheegay tabuuk in loo socdo romaankii lala dirirayo sidaa darteed nin walbaba inuu maaragtay isdiyaariyo ayuu nebigu maaragtay calayhi salaatu wasalaam dadka u sheegay jihaadkii ayuu ku tirtirsiiyey yacni maaragtay wuxuu jeclaysiiyey inay maaragtay sadaqa bixiyaan oo fii sabiili illahi qofkii asagu wax sadaqaysan karo wixiisa markuu heli karo dad kale tajhiisin karo ciidan kaleeto maaragtay diyaargarayn karaay inuu wax sadaqaysta buu amray nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiga markaasu wuxuu amray istinfaar caama buu sameeyey wuxuu u diray qabaa'ilkii carabta ahaa ee madiine gaariyaalkeeda deganaa oo muslimiinta ahaa waa loo wada yeeray inay dagaal ka soo qayb galaan reer maka waa u cidiray inay dagaalka kasoo qayb galaan oo tabuuka ay aadaan maalintaas marka muslimiintii yani waxay bilaabeen inay isdiyaariyaan qabaa'ilkiina inay meel walba ka yimaadaanoo madiine ay kusoo shubmaan ay iskugu yimaadaan halkaas ayay maaragtay muslimiinta yacni dagaalkaas ay isku diyaar gareeyeen cidna kama harin ilaa dad munaafiqiin ahoo nifaaqooda la yaqaano mooye iyo dad maaragtay ahlulacdaara sidaan ka warrami doono cudurdaar leh iyo dad aanan cudurdaar lahayn laakiin mu'miniin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala marka dambena toobadooda uu aqbalay bacda alimtixaan sida aan ka warrami doonno biidni illahi tacaala sidaas buu maaragtay yacni ilaa dadku ay isqoraan oo nin walba uu yimaado oo la isdiyaariyo yacni xataa qaarkood aanan heli karin gaadiid ay raacaan xoole ay ku baxaan iyo zaad ay ku baxaan aanan haysan laakiin soo xaadiray oo meesha yimid ayaa buuxay sidaan arki doono oo allahba uu noogu sheegi doono marka dadka laga reebay ay ka mid yihiin walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu ma yunfiquun anlaa yajiduu maa yunfiquun yacni dadkaas adig kuu imaanayo oo ku doonayo ku odhanay nabi maxamedow gaadiid iyo waxaan ku dagaalanay iyo jaadkii nasiib jaadkan ka qayb gelaynay oo aad ku tiri waxba idinma heli karo oo markaa inta sii jeesta ayagoo ilin indhahooda ay ka daadanayaan yacni maaragtay kaa jeestay dadkaasna ayagana wax dushooda saaran ma jirin leanna hadday xoolo haysan lahaayeen waa bixi lahaayeen jihaadkay aadi lahaayeen noocaas ilaa qofkaana waxba haysanin oo xataa yidhaahdo bal hala hala idiyaariyo oo yidhaahdo maalintaas markuu nebiga ku tirtirsiiyo dadka inay yacni sadaqo bixiyaan oo xoolo bixiyaan si loogu jihaado si ciidan iyo maaragtay loogu helo saxaabada waa u tartameen tasaabuq wax la yidhaahdo iyo tartan ayay sameeyeen haddii qaar ka mida saxaabada aan ka soo qaadano abubakar sidiiq radia allahu canhu waxaa la yidhaha ghazwatu tabuuk xoolihiisoo dhan ayuu keenay hal xaba gurigiisa ugama soo tegin hal shilin ugama uunan soo tegin wax alla wixii xoole u lahaa wuu keenay abubakar sidiiq wuxuuna ahaa qofka ugu horreeyo bilaabay sadaqada in la bixiyo qofkii bilaabo ugu horreeyey buu ahaa wakadalika cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu waxaa la yidhaahdaa maalinkaas aad bu xoolo badan buu lahaa cuhmaan waxay kutubta siyarkaa sheegaan sagaal boqol oo rati ayuu keligii muslimiinta u keenay inay ku dagaalgalaan iyo boqol faras ayuu keligii dhiibay yani saasay maaragtay culimmadu yidhaahdaan ee kutubta siyarka qoraan dahab aad u tiro badanna wuu keenay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ilaa sida imaam tirmidi fii sunani uu ku warinaayo fii manaaqib cuhmaan cuhmaan ibnu cafaan markuu ka warramayo manaaqibtiisa iyo ammaantiisa uu ka warramayo ou yidhi maa dara cuثmaanu ma camila bacda alyawm ma dara cuثmaanu ma camila bacda alyawm cusmaan maanta wuxuu sameeyey wixii ka dambeeya wax dhiba wax dhibayo lama arka buu yidhi wax dhibaayo camal dhibaayo ma jiro ou rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf sidoo kaleeto lacag aad u badan ilaa laba boqol oo bay yidhaahdaan maaragtay awqiya oo fida ah ayuu baxsaday bay yidhaahdaan yani bay kutubta soo guuriyaan maxaa la yidhahda cumar ibn khataab xoolihiisa nus intuu ka dhigay buu nus keena nusna waa reebtay ahalkiisa u reebtay yani sidaasoo kale buu nebigu sameeyey saxaabadiina waa israacraacay sidaas bay xoolihii u wada bixiyeen waxaa ka mid ahaa talxat ibnu cubaydillah waxaa ka mid ahaa sacd ibnu cubaada waxaa ka mid aha maxamed ibnu maslama yani maaragtay caasim ibnu cadiyin dad la tiri aan la tirin karin nin walbaba wuxuu heli karo keenay ilaa kii heli karay yani suus ama laba suus oo timir ama wax lamida ah uu sadaqaysto ilaa halkaasay gaareen nin walba wuxuu heli karo bixiyey gabdhuhu waxay heli kareen dahabkoodii bay dhiibeen dhagahoodii bay bixiyeen yani maaragtay dumarkii waxay bixiyeen maaragtay jijimahoodii bay bixiyeen khalkhaalka waxa la yidhahda lugaha ay ku xirtaan bay dhiibi jireen waxaasoo idil ayay wada dhiibeen oo rasuulka ay u dhiibeen salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka yani muslimiinta sidaas bay ahayd ninkii wax yar heli kara xataa yani suus ama madaal nin haystaa waa sadaqaysan jiray ilaa munaafiqiinta ay ku jeerjeesaan oon arki doono rabbio ka warramaya subxaana wa tacaala aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakira allahu minhum walahum cadaabun aliim yani dadka way ku jeesjeesi jireen waxay dhihi jireen madaalkan ama suuskan oo wataa ilaahay waa ka deeqtooye muxuu tarayaa bay dhihi jireen waxaan ka la ordayo saasoo kale wax lamid ay la imaan jireen taasaa ilaahay marka ku ammaanay dadka dadkaas ceebeynayo sadaqada waxay heli kareen sadaqaysta qofka ceebeynayo ayuu leeyahay oo dadka saa ugu jeesjeesay ilaahay baa ku jeesjeesi doona subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha cadaabna waa ay leeyihiin oo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nebiga marka calayhi salaatu wasalaam markii diyaar garowga uu dhameeyey madiina waxaa la yidhaahdaa inkastoy riwaayaad badan sheegaan laakiin wuxuu uga tegaa la yidhahdaa madax uga dhigay maxamed ibnu maslam alansaari ayuu uga dhigay reerihiisana caliy bn abi aalibin radia allahu canhu ayuu asna uga tegey weeyaan nebiga maalin khamiisa oo bisha rajab ayay ayuu baxay sanadkii sagaalaad ayuu tabuu ka aaday weeyaan ciidan marka wuxuu diyaariyey aad u tiro badan oo weligiis nebigu uusan diyaarinin soddon kun oo ciidana ayuu rasuulka diyaarsaday salawatu ullahi wasalaamu calayh soddonkaa kun oo madiine kala baxay ou la aaday meesha la yidhaahdo tabuuk iyo dagaalkii uu la dagaalami lahaa rumaanka uu la dagaalami lahaa uma sadaqadaas tirada badan iyo xoolaha aada u tiro badan dadka muslimiinta sadaqaysteen kuma filnayn jeeshka intaa la eg kuma aynan filnayn bal waxaa la yidhaahdaa yacni meesha ay ka gaareen xagga zaadka iyo maaragtay rukuubka waxa ay fuulayeen gaadiidka waxaa la yidhaahdaa gaadiidka halkii rati waxaa dhici jirta inay sideed iyo toban nin ku kaltamaan ninba mar uu fuulo halkii hal ninba yani sideed iyo toban nin oo hal rati kusoo aado oo ay fuulaan raashinkana iska badaaba intuu waxay ka dhammaadaan inay maaragtay zaad ka dhigtaan maxaa la yidhaahdaa geedaha caleenta iyo inay cunaan markuu raashinka ka dhammaaday geedaha inay maaragtay uu raashin u noqdo ayay gaareen ilaa qaarkood la yidhaahdo awrta lafteeda inay gowracdaan oonka qabta darteed si ay maaragtay caloosha biyaha ku jira uuskaasi wax lamida intay ka niirtaan ay biyo uga dhigtaan ridwaan ullahi calayhim saxaabadu sidaas ayay ahaayeen jeeshkaas waxaa loo yaqaanaa jeish alcusra ayaa la yidhaahdaa yacni dad maaragtay dhib badan iyo rafaad badan la kulma bay ahaayeen weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu baxay oo madiine uu ka tegey diyaaru thamuud buu sii maray sida maaragtay xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan thamuud meeshii lagu halaagiyey dhulkay deganaan jireen ayuu sii maray markuu marayey wuxuu ku yidhi laa tadkhuluu masaakin aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum markaasuu yidhi ilaa an takunuu ilaa an takunuu baakiin yani wuxuu leeyahay dadkii naftooda dulmiyey guryahoodii hagelinina waa qowmu thamuud meeshii lagu halaagay weeyaan markuu tabuuka iyo halkaa shaam uu u socday ayuu sii maray markaasuu wuxuu yidhi si aysan dhibkii ayaga cadaabkii ku dhacay oo kale uusan idinkugu dhicin laakiin markaad maraysaan idinkoo ooynaya mara buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna markaasuu madaxiisa kor u qaaday socodkiina waa uu dedejiyey ilaa uu waadigii waadi thamuud ou dhaafo yani diyaaru thamuud guryahoodii uu ka gudbo weeyaan muslimiinta markii oon fara badan ou qabtay sida kutubta siyarka ay soo guurinayaan ayay nebiga u sheegteen calayhi salaatu wasalaam dhibka oonka iyo maaragtay haraadka qabtay darteed allah buu marka subxaana wa tacaala baryey waxay bay leeyihiin yani maaragtay kutubta siiro siirada ay soo guurinayaan allah isla markiiba markuu ilaahay baryo rabbi u tadarucay wuxuu siiyey daruur buu usoo diray daruurtaasaa ilaahay roob maarata uga soo di'iyey markaasay maaragtay ka dhargeen wayna qaateenoo biyihii zaaday kasii dhigteenoo horay usii qaateen weeyaan ilaa nabigeenna wuxuu socday tabuuk ou taga marka markii tabuuka ou tegey oo tabuuk ou gaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada si macnawiyaadkooda oo u dhiso ayuu khudbo aada iyo aada baliiq u ah aada u xayl dheer ayuu nebigu u khudbeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh khudbadaasoo maaragtay nebigeennana ilahay wuxuu ku manaystay waxaa ka mid ah jawaamic alkelim waxa la yidhahda kelimaad aada u kooban oo macaani fara badan gudanayo ayuu nebigeenna maaragtay kaga warramay khudbadaa ku sameeyey wuxuu ku boori ku tirtirsiiyey dadka uu jeclaysiiyey khayr addunya waalaakhira jihaadka inuu ku jiro waa uga digay carada ilaahay ciqaabkiisa wuxuu ugu bishaariyey jannadiisa ilaa dadka maaragtay macnawiyaadkooda uu kor noqdo saxaabadii macnawiyaadkooda kor noqdeen markii nebiga tabuuk uu degey nimankii rumaanka ahaa ee afartanka kunoo ciidan diyaariyey markay maqleen nebi maxamed iyo asxaabtiisii baa halkan soo degay oo yimid markay maqleen sida kutubta siyarka ay qoraan waxay leeyihiin ilaahay wuxuu ku riday rucbi iyo argagaxuu rabbi ku riday markaasay kala tageen jeeshkoodii ibn ciidankoodii magaalooyinkooda ku kala fideen wayna ka laabteen xuduuddii ay joogeen way ka noqdeen nebiga marka halkaas wuxuu fadhiyey yacni maaragtay taqriiban labaatan casho ayuu dhex fadhiyey ilaa marka carabtii rumaanka taabica u ahayd oo haystay oo awalna uu soo watay qayb ka mida madaxdana uu ahaa bal nasaarada la ahaa ile carab badanoo nasaaro ahaa la deganay dhulkaas oo nasaar nasraaniyiin ah qabaa'ilka halkaa deganaa oo dhan waxa waxay bilaabeen inay nebiga u yimaadaan sida masalan ninka xaakimka ayla meesha la yidhaahdo ama iliya xukumi jiray oo la musaalaxoo nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis uu la galay jizye inuu bixiyo buu marka ogolaaday waa dowladdii rumaanka ka tirsan yihiin qayb kamida waay ay xukumi jirtay weeyaan magaalooyinkii kale dadkii deganaa sidoo kale inay jizye nebiga siiyaan ayay kula heshiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ninkii saaxibu ayla wuxuu u qoray nebiga warqad kitaab buu u qoray inuu ammaan leeyahay oo la badbaadinayo ee muslimiinta aynan ku xadgudbaynin jizyada intuu dhiibayay inaan lagu xadgudbi karin yani xataa waktigii warqadaas uu watay baa la yidhahda way haysteen reer ayla ilaa waktiga cumar ibn cabdilcaziiz cumar lacagtii ou ka qaadi jiray maxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi maxamed ou ka qaadi jiray ayuu isna ka qaadi jiray weeyaan wax badan kuma kuma kordhin jirin cumar ibn cabdilcaziiz marka sidaas ayay maaragtay ilaahay rucba ugu riday ilaa qabaa'ilkii marka xisaabaadkii ruumaanka hoos imaan jiroo dhan ay arkeen ruumaankii inay dawlad sacbaana tahay mar haddii nebi maxamed iyo ciidankiisa usoo bixi weyday carabtii oo dhan marka ay kusoo biireen ay soo aadeen marka dhulkaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay dhankiisa xuduudiisa ay soo galeen nebiga marka labaatanka casho markuu tabuu kusoo dhammaystay ayuu soo noqday jeeskiisii uu la soo noqday ayadoo wax dagaalay galeen aan la arag oo ilaahayna subxaana watacaala mu'miniinta uu ka kaafiyey wax la yidhahda dagaal uu ka kaafiyey way soo noqdeen ayagoo khaanimiina oo daafiriina oo sumcaddii muslimiintana ay kor martay munaafiqiintii iyo kuwii rabeen inay daakhilka muslimiinta ka weeraraanna rucbi ilaahay uu ku riday oo maaragtay ayagana ay jabeen leanna dawladihii dawladda ugu waaweynaa waktigaa jiray dawladda ugu weyneed way dawladda maaragtay maanta ka argagaxday ilaahay ugu hiiliyey subxaana watacaala intuu nabiga jidka kusoo jiray ayaan sida aan aayado ku arki doonno biidn illahi tacaala oo suuradda ka mid a ayaa niman munaafiqiina oo xaaqidiina oo nebiga aada u necbaa ayaa waxay dooneen inay fursad kaga faa'iidaystaan meel jiira markuu marayo caqaba ah oo nebigu hashiisiina laba nin oo saxaabo ah ninna oo horay ka wado yacni camaar ibni yaasirna uu hogaaminayo hogaanku uu hayay xudayfat ibn lyamaanna gadaaluu ka soo kaxaynayey hashii nebigu uu saarnaa calayhi salaatu wasalaam marka waxay dambeen damceen jiirkaas nebiga uu marayo yacni maaragtay ilaa labiyo toban nin oo munaafiqiintii ka mid ah inay inta nebiga ku ciriiriyaan oo awrtoodii la soo galaan ay jiirta ka tuuraan ay yidhahdaan meeshii hashii baa la dhacday maaragtay meesha kula dhacday inay yidhaahdaan oo saasay doonayeen xudayfa gadaal socdo yacni markuu arkay nimankan hugunkooda iyo maaragtay degdega ay meeshaan rabaan meel hadda aanan yani maaragtay ciidan ama cidba dad badan ayna mari karin wey markuu arkay nimankan maaragtay doonaya inay yani nebiga meeshan kusoo ciriiriyaan bau bakooradii oo watay ushii oo watay buu yani maaragtay awrtii ay wateen ku garaacay ilaa rucdigii qaylada markay maqleen ay baqeen oo markaa gadaal ay u laabteen marka kuwaas waa kuwa aan arki doono rabbi oo subxaana watacaala uu ka warrami doono yani maaragtay suuradda dhexdeeda in sha allahu tacaala yaan ku arki doona yaxlifuuna billahi ma qaluu walaqad qaluu kalimat اlkufri wakafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu yani waxa ay ku hamiyeen oysan gaaraynin waa nebi maxamed inay ikhtiyaal ku sameeyaan o ay dilaan ay doonayeen wahamuu bima lam yanaaluu marka saasaa la leeyahay yani qaybtaasna ilahay waa ka badbaadiyey waan arki doona in sha allahu tacaala nabiga markaa madiine ayuu soo gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waktigaasna yacni maaragtay oo kontonkaas maalmood ah ayay ka qaadatay ayay maaragtay ka qaadatay ghaswadaasi weeyaan marka ghaswadaas oo ghaswatu la yidhaahdo tabuuk uu nebigu u baxay imtixaan dadka mu'miniinta la imtixaanaya bay ahayd kala saarid mu'miniinta la kala soocaya iyo munaafiqiinta maalintaa wixii ka bilowdo suuratu tawba ay soo degtay munaafiqiinta wax u qarsoonaa maba jirinba wax walba kulligeed allah subxaana watacaala banaanku soo dhigay cid marka ka hartay dagaalkaasi ma aynan jirin sida hadaayiba hore u sheegay ilaa dadkii cudurka lahaa mooye asxaabu lacdaar dadka cudurka leh oo cudurdaarka leh ayagu ila waa laga reebay waxaa ka mid a dadka maaragtay ducafada aho taas ka daran waxaa ka mid a dadka jiran waxaa ka mid ah maaragtay yani kuwaasaa ka mida qofka indhahala iyo wixii lamid ah wy sida ilaahayba un arki doono suuradda dhexdeeda ku arki doono laysa cala ducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna ma yunfiquuna xarajun ida nasaxuu lilahi warasuulih ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim nebiga markuu madiine usoo dhowaaday calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhi yani wuxuu sheegay dadkaas ahlucadaarka dadkan ajriga inay dadka muslimiintii غزوة تبوكا كقيب قال إني لو ذاقيا وحويري إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسكم العذر تبا مدينة جوغو أو صعد آد صعدتان إذنك أي سنجرين وادي آد قويسين أو سنجرين إلا أجرك إذن لو ذاقيا أيضا مدينة جوغو مركز الصحابة وحي هذين يا رسول الله وهم بالمدينة ayagoo madiina jooga maya ajrigii nala qaybsanaya annagoo intaas yani dhibka ay rafaad kaa marnay qaalu nacam wahum bilmadiina ayagoo madiine joogo ayay maaragtay ajrigaasi ilahay agtiisa ay ku leeyihiin leanna hadduusan cudurkan jiri lahayn way idin raaci lahaayeen kama ay baaqdeen laakiin cudurkaan baa reebay weeyaan cudurkaasaa xabisay wey qoladaas waa qolada hartay wey qolada la- oo axsaabulcadaarka ah qolo waxaa jirto saadiqiinahoo mu'miniinah oo dad tayibiina ah laakiin shuqul adduunye ou reebo usan nifaaq uusan reebin nifaaq uusan reebin dagaalkana ka haray bilaa cudrin sida xadiidkii kacab oo dheeraa nin walba uu garanayaa kacb bin malik yani maaragtay uu kaga hadli jiray saddex nin oo ayagu qirteen markii nebiga uu maaragtay madiine yimid ayay qirteen oy sheegeen inaysan wax cudur daara aysan lahayn ayay maaragtay qirteen weeyaan baynamaa nebiga markuu madiine yimid oo masjidka uu masaajku kasoo bilaabay nebiga markuu safar kasoo noqdo masjidku kasoo bilaabi jiray laba ragcaduu ku tukaday markuu dadka u fariistay arrimahoodii baa munaafiqiintii madiine ama markii hore cudur daaratay ama ra'sanba iskaga baaqatay is ahaantoodaba u baaqday ayaa cudurdaar ula yimid oo nebiga maaragtay yani cudurdaare u qadimayo le saasaan ahaa saasaan ahaa saasaan ahaa nebigana cudurdaarkoodii waa ka aqbalay waan arki doonaa iyadoo maaragtay allah uu nabiy llaahi maxamed ku canaananayo cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin ilaa aada ogaato kan beenlowga ka runlowga aada ka ogaato maxaa u fasaxday baa laleeyahay nabigeena sidaasaa lagu oranaya calayhi salaatu wasalaam saddexdaa nin marka baaqdeen waa kacb bn malik muraarat bn rabiic hilaal ibni umaya saddexdoodaas waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay wax cudurdaara oo aan lahayn ma jirta bay yidhaahdeen adduunyadeenna un baana reebtay bay dheheen iyo hooskaan aan iska jeclaysanay wax kaloona reebay lama arka bay yidhaahdeen ilaa marka nebiga asxaabtii uu amray inaanan dadkaas lala hadlin saddexdaa maa saddexdaa nin inaanan lala hadlin afartan casho ayaan muslimiintu aysan la hadlin maalinkii afartanaad wixii ka dambeeyena waxaa la amray xataa naagahooda inay aysan u dhowaanin dumarkoodii xataa xaasaskoodii inaysan u dhowaan konton casho ayay sidaa ku dhamaysteen kontonkaa casho ka bacdi ayaa allah subxaana watacaala tawbadooda soo dejiyey suuradda dhexdeedana ku arki doono inuu ilahay ka tawbo aqbalay wacala alhalaathati aladiina khulifuu xata ida daaqat calayhim alardu bima raxubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إنه إلهي كتوب أقبلي سدح ذودي أي مارتي الله سبحانه وتعالى ونوشي لي قال له سدحات أو دقال كاس غزوة تبوك كهرتي والذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين استأذنوا للقعود كذبا ذكي إلهي رسولك يسبيني ومنافقين تأها oo bilaa cudrin iska baaqday haddana been sheegay iyo been ku dhaartay cudurdaar beena sheegay kuwaas weeye kuwa maaragtay iyaguna ka haray inuu yacni ama markii hore ha idan weydiisteen oo nebiga ha su-aasheen inay ka haraan oo cudurdaar beena u sheegeen ama markuu yimid ha u cudur daarteen labadaba ilaahay uu ka hadli doono waan arki doonaa markii hore dadka cudur daaranayo oo is-idaanka weydiinayaahi mu'miniinta inaysan ahayn ee munaafiqiinta ay yihiin buu rabbi subxaana watacaala noo sheegi yani wuxuu leeyahy inamaa yastadinuka aladiina laa yuminuun laa yastadinuka aladiina yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim wallahu caliimun bilmuttaqiin dadkaas mu'miniinta isti'daan idan idan ma weydiistaan inay ka haraan dagaalka laakiin dadka idanka weydiisanaya waa kuwe inamaa yastadinuka aladiina laa yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun dadkaas shakigaba diintii nabi maxamed ka qabo waa dadkaas dadka maaragtay yani cudurdaarka iyo isti'daanka nebiga weydiisto markuu nebigu soo noqday oo jidka kusoo jiro aayaadka kusoo degay baa waxaa ka mid ahaa inay inta kalena u cudur daaran doonaan markuu madiine tago yactadiruuna ilaykum ida rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allah min akhbaarikum wasayara allahu camalakum warasuuluhu uma turadduuna ila caalimi alghaybi washahaada fayunabicukum bima kuntum tacmaluun dhaaraha ay dhaaranayaan iyo inay cudurdaar beena qadimi doonaan iyo waxaasoo idil ayuu rabbi subxaana watacaala ka warramaya marka suuradda yani waxaan arki doonaa aad bay waxay uga warramaysaa munaafiqiinta waxay samayn jireen qoladii masjidu diraar samaysatay suuradda way ka warramaysaa masjid bay dhisteen munaafiqiinta ay ugu talagaleen inay muslimiinta kula dagaalamaan rasuulka ilaahay kula diriraan masjidkaasna nebiga u baxshay masjid diraar allahna subxaana watacaala uu oranayo waladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriqa bayna almu'miniina wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulah warasuulahu min qabl aayadahaasaan arki doonaa dadkaas masjidkaas oo nabiyullaahi maxamed in la dumiye uu amray oo la dumiyey oo la dumin doono aan arki doono suuradda dhexdeeda uu rabbi kaga warrami doonaa yacni aad ayay u fadeexaysay ilaa la gaarsiiyo masaajidkooda dumintooda yacni maaragtay ee sadaqadooda inuusan rabbi aqbalaynin subxaanahu watacaala hadday dhintaan munaafiqiinta inuusan nebi maxamed ku tukanin janaazada oo laga reebo oo laleeyahay laa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri haddau dhintana qabrigiisa uusan tegi karaynin oo laga reeba nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo sidaas oo kale ah ayaan maaragtay arki doonaa uma muslimiinta mujaahidiinta ah ayagana wanaagga ilahay agtiisa ay ku leeyihiin aan arki doona ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna yuqatiluuna fi sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqa xaqa fi tawraati walinjiili ilaa qur'aanka sidaas uu rabbi yidhaahdo ayaan arki doonaa biidn illahi tacaala marka aayadaha qur'aanka ee suuraddan ku jiraahi wuxuu rabbi subxaana watacaala kaga warramay yani waxay soo degeen baan ujeedaa sidii hadaayiba aan sheegay qaarna intuusan nebigu bixin oo isticdaadka iyo diyaargarowga lagu jiray qaarna markuu soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar intuu sii socday waxaasoo dhan ay iskugu jiraan marka arrintan aayaddan laga bilaabay ilaa suuradda aakhirkeeda arrimahaasaan ku jiri doonaa insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa oo allah iyo rasuulkiisa rumeeyo yacni mu'miniintii buu rabbi magacooda sifa sifadii sifatu liimaan ayuu ugu yeerayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo maa lakum maxaa maxaa idiin sugnaaday idaa qiila lakum hadii laidin yi haddii la idin yidhaahdo haddii la idin yidhaahdo infiruu baxa fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku baxa haddii la idin yidhaahdo issaaqaltum inaad isdhejisaan ood iscuslaysaan ila alardi dhulka aada isku dhejisaan maxaa idiin sugnaaday weeyaan yani xaalkiinu waa siday markii ilaahay jidkiisii litakuna kalimat llahi hiy alculya jihaad fii sabiili illah u dareere laidin yidhaahdo dhulka isku dhejinaysaane waa maxay aradiitum ma raadi noqoteen miyaad ku raadi noqoteen bilxayaati dunya adduunkan noloshiisa miyaad ku raadi noqoteen min alaakhira bedelan min alaakhira aakhara bedelkeedii miyaad adduunkan xaqiirka hoo liito ayaad ku raadi noqoteen haddii sidaa ay taho adduunka keliya aad agtiina qiimo ka leeyahay famaa mataacu alxayaati addunya adduunka noloshiisa raaxadeedu ma aha fi laakhirati fii janbi alaakhira aakhara dhinaceeda markii la dhigaahi ilaa qaliilun in yar mooye wax kale ma aha marka aakhare loo eego nicmada jirtaay nicmada adduunka wax weyn ma ah waa wax aan aan tirsanayn weeyaan marka aayaddan marka waxa weeye waa aayaadka ilaahay uu kula dirirayo dadka muslimiinta ka haridda jihaadka ay ka haraan waxaad og tihiin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jihaadyadii uu geli jiray waxa uu ka haray way tirsanaayeen qaswatu maarata mu'too kaleeto oo ciidankiisa diray iyo yacni ghasawaadkiisa yani ilaa sagaal iyo toban ilaa labaatan iyo dhowr bay gaarsiiyaan maarata kutubta siyarka ay gaarsiinayaan weeyaan hal ghaswo oo nebigu ka haray ma jirin salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaasaana la rabaa jihaadka markuu jihaad xaqa yahay oo litakuna kalimat llahi hiy alculya loo dirirayo dadka ahlu cilmiga oo ahlu khibraha ah oo maarata rabbaaniyiinta ah inay dadka hogaamiyaan ayagana looga dambeeyaa la rabaa arrintaas oo kale lianna ayaga masaalixda iyo mafaasida dadka qiimeyn karana waa ayaga wey umarada dadka muslimiinta madaxda u ah yacni maaragtay aayaddan waxay kutusinaysaa inaysan yani arrintu fawdo aysan ahayn ay kutusina ha layska ordo nin walba ha iska yaaca inaysan ahayn maa lakum idaa qiila lakum infiruu bali yaa odhanaya infiru rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam infiru marka cid dadka soo bixiso oo mas-uul ah oo ama muslimiinta madaxdoodiia in la helo dadkii maanta hogaaminaya in la helo ayay kutusinaysaa weeyaan uma haddaa adiga u garanayso maalan waxyaalaha masalan hadda annaga soomaaliya oo kale waxaad og tihiin qabiil qabiila la isku laayay wadaadadii dadka wadaadada sheegana dagaaladii ka qayb galay oo maaragtay dagaal qabiil iyo wax lamida baa lagu dagaalamay qabiil dhahayo annagaa maaragtay madluumiin ahayn oo na- yani annagaa dhaalimiin ahayn ma hayna ma jiro qabiil walba jihaadaan ku jirnaay dhihi jireen soo ma annagaa mujaahidiinaan nahay bay dhihi jireen mooryaantooda waxay leeyihiin mujaahidiina ula bixi jireen yani nin aan ilaahay subxaana watacaala ka baqaynin qaatil ahoo dhiigga safaag oo dhiigga muslimka daadinayo yani jaad iyo sigaar iyo bakti taaruku salaadnimo iyo fisqi iyo zino wax dhan ku jiro ee waxay kuleeyihiin waxa waye mujaahid wa marka waxaa la rabaa haddii dagaal horta dad muslimiina dhex maraahi jihaad looma yaqaan ogaado dadka muslimiinta inay aada u ogaadeen ilaa kow iyo sagaashanki ilaa haddaan ku qaylinayna ku haynaa war dagaal muslimiinta dhex maraa xarbu fitna loo yaqaana jihaad lama yihahdo gruub baa dhihi jira may waa jihaad fi sabiili illahi wey waa qabaa'il diriraya iyo dad soomaaliya oo lala diriraya dadka shahaadanaya laa ilaha ila allah leh dagaal dhex dhaxo bay waxay leeyihiin waa jihaad fi sabiili illahi hal maalinna hadday run tahay kama aynan qayb gelin soo ma jeed nairobi nala fadhiya yom waaxid nin tegay ma jiro nabiyullaahi maxamed jihaadka hadduu xaq yahay miyuu ka hari jiray isagaa u horreyn jiray sooma ahayn halkaanay la taagan yihiin ay kuleeyihiin waa jihaad qabaa'il iyo dad muslimiin oo dagaalamaya jihaad kuleeyihiin marka waxaa la rabaa hadday wuxuu jihaad yihiin adeer ha ka fadhiisan ina horkac dadka adaa culamo ah hogaami ha lagu arko waxaa sheegaysa inay run yihiin yani wixi aan jihaad ahayna dadka muslimiinta yaa lagu halaagin oo lagu baabi'inin aktar min maraa ka hadalnaa oo kow iyo laba iyo saddex midna ahayn marka aayaddaa marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaga waramayaa dadka muslimiinta haddii la yidhaahdo oo ninka mas-uulka muslimiinta u ah sida nabiyullaahi moxamed sida abubakr sidiiq sida cumar bn khataab sida cuhmaan ibn cafaan sida aimadii muslimiinta soo martay iyo dadka madaxda u ahoo jihaad fii sabiilillahi geli jiro o dhan gaalada marka lala dirirayo haddii la yidhaahdo war soo baxa inay baxaan inay waajib tahay amarkoodana la aqbalo ayaa aayadda laga qaadanayo maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabiili illahi ilahay jidkiisa usoo baxa marka laydin yidhaahdo muxuu yahay xaalkiina istaaqaltum inaad isku dhejisaan ila alardi dhulka aad isku dhejinaysaan marka yani asalka ifaaqaltum wuxuu ahaa bay dhahaan culammadu tafaaqaltum xagga luqada tafaaqaltum ayuu ahaa ta'di iyo ta'duna waa isku makraj dhow yihiin xagga makhaarij alxuruufka yani waa isku dhow yihiin markaasaa labadoodii dhawaanshaha isku dhow yihiin ayaa la isku idqaamay markii la isku shido laisdhexgeliyey waxaa loo baaday hadalku laguma dhawaaqi karo waa hadal saakina wey hamsatul wasl in la soo jiito marka hamsadaasaa marka la keenay istaaqaltum iyo xataa ida daarakuu iyo yani yatayaruuda iyo kuwaasoo kale watayaruuda iyo waxa lamidka ihi qaabkaasoo kalea la sameeyo waa laisku laba xaraf isku makraj dhow baa laisdhexgelina markaasa hamsatulwasli loo soo jiitaa weeyaan marka tafaaqulka halkan waxa weeye sida ay maaragtay usuul tafsiirka marka laga hadlayo waxay yidhaahdaan waa macna tadmiina ku jiro tadmiina in badanna waa soo marna waa ka soo hadalnay tadmiin waxa la yidhahdaa ku jiro tafaaqulka macnihiisu waxaa loo jeeda iscuslaysiinta iyo dhul isku dhejinta waxaa loo jeedaa waa almaylu wاlkhlaadu ila alardi baa loo jeeda leexasho ay dadku leexdaan oo dhulka isku dhejiyaan sida maala markuu ninkii ka hadlayey watlu calayhim naba aladi aataynaahu aayaatina suurat lacraaf aan kusoo marnay soomayn watlu alayhim aayaa watlu alayhim watlu calayhim naba aladi aataynaahu aayaatina fasalka minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu walakinahu aklada ila alardi haddaan dooni lah waa kor kor baan uqaadi laha lakin isagaa dhulka isku dhejiyay buu rabbi leeyahay marka aliklaadu ila alardi walmaylu ilayha baa la yidhaahdaa maxaa dhulka iskugu dhejinaysaano guryihiini iyo hooskii iyo aada u dhex fadhidaan oo u baxa jidka ilahay ugu tegi la'dihiin saasaa loo jeedaa wy araditu marka sababka aada u baaqanaysaan oo aadnan jihaadka u aadaynin oo guryihiina aada u laazimaysaan waxa weeye araditu miyaad raadi noqoteen bilxayaati dunya adduunka noloshiisa miyaad raadi ku noqoteen min alaakhirati aakhara bedelkeedii miyaad kaga raadi noqoteen mintaan waa midda ay nuxaadu dhahaan bedeliyada ay yidhaahdaan waay yacni bedelan min alaakhira adduunkan xaqiirka oo liito miyaad aakharadii nicmadii ilaahay ahayd baad kaga raadi noqotay miya haddaba haddii ay sidaa tahay famaa mataacu lxayaati dunyaa adduunka noloshiisa raaxadeedu ma aha fi fi laakhirati yani fii janbi alaakhira aakhare markii la dhinac dhigo ilaa qaliilun in yar mooye wax kale ma aha yani waa wax yar oo muddo yar aad ku noolaanayso qofka ugu roon yani xataa hadduu ilaahay cumrigiisa daayo gabow markuu helo mataacu lxayaati dunya dhan waa daynaya miyanan ahayn hadduu gaboobo yani maarata ilmanimadii buu ku noqonaya cunadii maaragtay shahwadeedii ma laha shahwadii kale oo haweenkii ma laha oo waa baaba'day jirkiisii waa dharay waa eber asagii dhanbaa lafihiisi waa raabakeen tacbaan buu noqonaya adduunka dhan waa intaas wey soo ma jeed wax macnaa ma leh walidalika nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo suuraynaya xadiidka imaam axmed iyo muslim ay warinayaan xadiid xadiidkii mustawrid ibni shidaad radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeena wuxuu yihi ma dunya fi laakhirati ila kama yajcalu axadukum isbacahu hadihi fi lyamni falyandur bima yarjic buy wa ashaara bisabaaba fartiisaa sabaabada la yidhaahdo rasuulka ku xigta ayuu ishaaray adduunkiinaan markii aakhare loo fiiriyo wuxuu la mid yahay buu yidhi qof idinka idinka mid oo fartiisaas suulka ku xigto sabaabada la yidhaahdaa baddaas weyninkii ka badatay farta inta geliyey kor usoo qaaday oo kale falyandur bima yarjic maxaa soo raaci karo farta markaa badda geliso maxaa soo raacayo wax soo raacayo ma jiro waa wax maarata aan dhibic ahayn baa soo raacaysa wey intaasoo kale adduunkan ugama dhigmo nicmada ilaahay aakhare dhexdeeda uu yeelay marka sidaa darteed yani aakharo ayaa wax walba ka baaqi ah sababta aakharo waxaa loo waa nolol baaqiyoo weliga jiraysa wey nolol weliga jiraysa wey oo qofka ama wanaag uu ku jirayo ama dhib uu ku jirayo wey ilaa tanfiruu yucadibkum allahu cadaaban aliima cadaaban yucadibkum cadaaban aliima ilaa tanfiruu haddaydnan bixin oo nebiga aydnan raacin yucadibkum allah wuu idin cadaabayaa cadaaban cadaab buu idin cadaabi cadaabkoo aliiman mid wa xanuujiya ah wayastabdil wuuna bedel qaadani qawman dad oo hayrakum idinka aan ahayn dad kale ayuu bedel qaadanaya walaa taduruuhu allahna dhibi maysaan shay-an waxba kuma dhibaysa markaad jihaadka ka hartaan waxaad u dhibi kartaan lama arka ilahay isaga gargaarsanayo wallahu alle qadiirun allihii awoodo oo kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii alla kara weeyaan marka ilaa tanfiruu annafiiru hadda waxaa loo jeedaa xagga luqada waxaa la yidhahda nafiirka mufaaraqatu makaanin ilaa makaanin aakhara liamrin haaja ila dalika la yidhahda yacni boos inaad ka tagto oo boos kale aada aado meel inta ka tagto aada meel kale aado arrin kugu bixisay darteedna aada u aado ayaa nafiirka la yidhahda marka magaaladaadi baad ka tegaysaa cadowgaad aadaysaa inaad ilaahay kelimadiisa ay kor noqoto darteed ayaad u aadaysaa weyaan ilaa tanfiruu haddaydnan bixin oo aadna nabiy llaahi maxamed jihaadka u raacin oo jihaadka aad ka tagtaan yucadibkum allahu idin cadaabi cadaaban cadaabu idin cadaabi cadaabka oo aliiman mid waxanuujiya cadaabkaas marka maxaa loo jeedaa cadaabka culamada qaar waxay leeyihin kii aakhara waa la yidhaahdaa lacadaab aliima wey aakhara hadduu qofku jihaadkii ka hara isagoo awoodi karo uusan la imaanin allah aakhare waa u cadaabaya cabdullahi ibn cabaas oo kale wuxuu ku fasirayaa yani cadaabkan markuu ku fasiraya cadaabu dunya buu ka dhigaya adduunku ilahay idinku cadaabi waa maxay wuxuu leeyahay waa ixtibaasu lmatari canhum fi dunya inuu ilaahay roobka ka manciyo oo abaar uu ku sallido oo markaa ba baahi ay u baaba'aan ayay maaragtay cadaabka loo jeedaa sidaasuu orani walidalikabu wuxuu dhihi jiray istanfara rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam xaya min axyaaءi اlcarabi fatataaqaluu canhu faamsaka allahu canhum اlqaطr fakana dalika cadaabuhum sidaasuu cabdullahi bn cabaas dhihi jiray yani nebiga wuxuu ka dalbay qoom carabta kamid a qabiil carabta qabaa'ilkeeda kamid a ayuu inuu jihaadka u raacaan ayuu ka dalbaday markaasay iscusleeyeen ay diideen ay ka hareen markay ka hareen baa ilahay roobkii ka ceshtay ilaa ilaahay subxaana watacaala uu meesha ku halaago abaartaa rabbi uu ku riday baana cadaabkoodii ah buu oranaya wy calaa kuli xaalin laba gooraba waxaan ka qaadanaynaa yani qofka oonan annafiru ila aljihaadi fi sabiili illahi aanan u bixin inay min kaba'iri dunuub dunuubta teeda waaweyn inay ka mid tahay oo keensanayso in qofkaa la ciqaabo keeni karta weeyaan bilaa cudrin inuu qofku ka haro lama ogolo weeyaan wayastabdil allah wuu bedel qaadani qawman dad oo hayrakum idinka aan ahayn ayuu rabbi soo bedel qaadanaya muxuu ugu soo bedel qaadani linusrati diinihi wa iqaamati inuu ilaahay diinkiisa ay u gargaaraan idinka laydima baahno soo ma idnan diidin aljihaadu fii sabiilina gashaan dad kale oo ilaahay diinkiisa u gargaaro ayuu rabbi soo bedel qaadan waa taas weeyaan oo idinka idinka daaco badan oo maaragtay idinka khayr badan xagga jihaadkan idinkaga horeeyo ayuu rabbi soo bedel qaadanaya marka qolo kastoo ilaahay ku caasiso kufri la timaado macsiye ambiya maarata allah iyo rasushiisa ku caasisaa ilahay waa ka bedel qaataa wain tatawallow yastabdil qawma gayrakum uma laa yakunu amhaalakum fi suurati moxamed saasuu rabbi ku leeyahay haddaad jeesataan allah dad kaleo idinka soo bedel qaadani idinla mid noqon maayaano way idinka wanaagsanaan doonaan weeyaan walaa taduruuhu dhibi maysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan marka taduruuhu laba macnoba damiirka laba meelba waa u celiyaan mufasiriintu in loo celiyo maaragtay allah loo celiyo walaa taduruuhu shay-an allah waxba uma dhibi kartaan mar haddaad jihaadkii ka fadhiisateen yani maaragtay bitarkikum alnafiira waljihaada maxaa yeele waa alla hani oho dadka ka deeqtoon weeyaan idinka un baa naftiina dhibaysaane allah waxba uma dhibi kartaan in la yidhahdo ama in nabiy llahi maxamed loo celiyo walaa taduruuhu nabiy llahi maxamed dhibi maysaan shay-an waxba kuma dhibi kartaan maxaa yeelay ilaahay baa u ballan qaaday inuu u gargaarayo nasriga iyo wacdiga ilaahayna waa mid fulayo siduu ilahay ugu talagalay ayuu u fulayaa weeyaan wallahu alle qadiirun allihii kala weyn calaa kulli shayin shay kasta kulligii buu allah awood u leeyahay oo shaygaas waxaa kamidaba uu karo inuu allah nabiy llaahi maxamed u gargaaro cadowgiisa uga gargaaro idinkoona la jirin ayuu u gargaari karaa idinkoona la jirin buu u gargaari karaa waxaa kamida ilaahay waxyaalaha uu karo oo waxyaalaha maqduuraadkiisa kamidaya inuu idinka idin cadaabo oo dad kale uu idinku soo bedel qaatana wuu awoodi karaa weeyaan ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam faqad nasarahu llahu allah baa u gargaaray nabiy llaahi maxamed horay ugu gargaaray weeyaan yani mawaatin iyo amaakin fara badan ayuu rabbi ugu gargaaray amaakinta u gargaaray buu rabbi tilmaamay id wakti buu u gargaaray allah nabiy llaahi maxamed akhrajahu ay soo saareen nebi maxamed aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ay soo saareen xaqdiidyadii ay soo saareen thaniya tnayni xaala kownihi axada tnayni laba midkood uu yahay isagoo laba qofood midkood ah uu soo saaray allah subxaanahu wa tacaala id wakti buu allah u gargaaray humaa labadoodaas oo nebi maxamed midkood uu ahaa waa nabiy llahi maxamed iyo abubakr sidiiq weeye fil kaari godka dhexdiisa ay ku jireen waktigaa ayuu u gargaaray id wakti buu u gargaaray allah subxaanahu wa tacaala yaquulu ou yidhi yani maaragtay nabiy llaahi maxamed lisaaxibihi saaxibkiisii oo godka kula jiro abubakra uu ku yidhi laa taxzan ha murugoonin abubakarow maxaa yeelay ina allaha allah baa macanaa annaga la jirkeena allah baa nala jire ha murugoonin buu yihi oo kolkaa faanzala allahu allah uu soo dejiyey faanzala allahu allah uu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calayhi nabiy llaahi maxamed dushiisa ku soo dejiyey wa ayadahu allahna wuu xoojiyey nabiy llaahi maxamed wuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo oo lam tarahu aydnan arkaynin ciidamo idinka idnan u jeedin oo malaa'ig ilaahaya ayuu rabbi ku xoojiyey weeyaan wajacala allah wuxuu yeelay kelimata aladiina kuwii kelimadoodii kafaruu gaaloobay kelimadoodii iyo dacwadoodii oo shirkigii iyo kufriga ahayd ba wuxuu ka yeelay assufla midda hooseyn badan buu ka yeelay mid hooseysuu ka yeelay kelimadoodii dhulkuu geliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wa kalimatu llahi alla kelimadiisana hiya ayada alculya midda sarraysa ah kelimada allana waa midda sarrayso oo kelimatu lkufri ka sarrayso weeyaan wallahu alla subxaanahu watacaala casiizun allihii amarkiisa uu qaalib yahay weye xakiimun xikmo laho wuxuu samaynayo xikmo u leh weeyaan aayaddan marka iyadana waa sidii oo kaleeto aayadda hore unbay la macno tahay tii hore cadaab bay sheegtay qol qolada ka hartaa dagaalka ama adduunka in lagu cadaabayo ama aakhara in lagu cadaabayo tanna waxaa la leeyahay aayaddan haddaydnan nebi maxamed u gargaarin oo idnan garab siinin oo acdaadiisii gaalada uga hiilinin la dagaalgelin si kelimada ilaahay u kor noqoto haddaydnan sidaa u raacin ogaada inaan la idiin baahnayn laydiinma baahno weeyaan maxaa yeele ilaahay awooduu le inuu u gargaaro meelaha uu u gargaaray baa loo tilmaamayo waktigii nebi maxamed maka uu ka soo cararay oo quraysh ay soo saartay oo inay dilaan ay ku hamiyeen ama ay xiraan ama ay maaragtay magaalada ka cayriyaan oo markaa uu ka soo baxay markuu ka soo baxayna yacni asagii abubakar ay godka galeen gaaladan ay ku dul wareegeysanaysay godka markay ku jireen allahna uu ka indhasaabay ay arki waayeen yani taasuu marka ka hadlayaa allahna uu maaragtay yani kelimadiis inuu kor yeelay ayay aayaddaasi no- maaragtay allah noogu sheegay subxaana wa tacaala ilaa tansuruuhu haddaydan u gargaarin nabiyullaahi moxamed waa damiirka nebiga loo celinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaydan u gargaarino bilkhuruuji macahu ilaa tabuuka wey tabuuka inaad u raacdaan ood gaalada maaragtay kufaarta la dagaalantaan eednan ugu gargaarin oodnan saa ugu raacin faqad nasarahu allah allah baa u gargaaray yani wuxuu u gargaaray fi mawaatina kaiira wey amaakin fara badan buu u gargaaray marka ilaahay yani maarata waa naasibkiisii ghazwatu beder buu u gargaaray ghazwatu xunayn u gargaaray xudaybiya u gargaaray axzaab buu u gargaaray khaybar buu u gargaaray meelo fara badan buu ilahay ugu gargaaray subxaana watacaala amaakin fara badan buu rabbi ugu gargaaray weeyaan marka nasrigiisa ilahay baa tawalinaya wey ilahay baa u gargaaraya weyan in wakti buu ilaahay u gargaaray akhrajahu ay soo saareen aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ay soo saareen waa qurayshtii wey thaniya tnayni isagoo labo midkood ah yacni laba qof midkood ah abubakar iyo isaga wey markuu markuu nebiga soo hijroonaya abubakar uu soo maray sidaasay kusoo baxeen weyan id wakti buu u gargaaray yani humaa labadooda nabiyullaahi moxamed iyo abubakar fi lgaari godkii dhexdiisii ay ku sugnaayeen yani waa markii quraysh aan soo marnay fi suurati alanfaal intay shireen ay dheheen aan xirno ama aan cayrino ama aan dilno ay ku heshiiyeen markii dambe in la dilo go-aanka uu noqday allahna uu ka badbaadiyey fi suurati maarata alanfaal ayaan kusoo marnay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin ayaddaas hore usoo marnay markaas ayay soo saareen waa kufaaru maka quraysh quraysh ayaa nabiga soo saartay calayhi salaatu wasalaam markay ka soo saareen abubakarna sidaasuu kusoo raacay marka labadoodii buu rabbi sheegay subxaana watacaala id humaa fi lgaari marka id humaadan id akhrajahudaasaan ka bedelanaynaa weeyaan yani id wakti bay soo saareen humaa labadoodu fi lgaari ay ku sugnaayeen godkii dhexdiisa ay ku sugnaayeen gaarkan waxaa la yidhaha waa gaaru thawr oo maaragtay yani gaaru thawra la yidhaho ge- godkii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo galay ayaa la yidhaahdaa yani fii asfali maka ayuu ku yaalaa bay yidhaahdaan yani nebiguna wuxuu ku hakaday kutubta siyarka ay sheegaan ilaa saddex maalmood buu ku jiray ilaa gaaladii raadinaysay ay ka waayaan ayuu rabbi ku asturay isaga abubakar halkaasay ku jireen wey id humaa fi lgaari way raadinayeen inay dilaan bay u raadinayeen allah markaasay godkaa galeen ilaahayna uu ku badbaadiyey id yaqulu lisaaxibihi id wakti ay soo saareen yaquulu ou odhanayay nabiyullaahi moxamed lisaaxibihi saaxibkiisu abubakar uu ku odhanayay laa taxzan ha murugoonin maxaa yeelay ina allaha rabbiba allah baa macanaa annaga la jirkeenna ah rabbi baa nala jire eh adiga ha murugoonin marka abubakar al yani radia allahu canhu nebigu u baqayey salawaatu llahi wasalaamu calayh inay gaalada inta nebiga arkaan meeshuu ku jira ogaadaan ay markaa rasuulka dilaan ayuu u cabsanayay markaasaa nabiga tamcana siiyeyo wuu dejiyey waa qaboojiyey wuxuu ku yidhi laa taxzan ina allaha macana allah baa nala jiray ha murugooni sida imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan xadiidu abi bakr sidiiq radia allahu canhu wuxuu leeyahy abu bakr qulti linabiyi sala allahu alayh wali wasalam wanaxnu fi lgaar nabigan waxaan ku idhi annagoo godka ku dhex jirno low ana axadahum nadara ilaa qadamayhi la absaranaa taxta qadamayhi midkood yani korkeennay marayaan buu yidhi midkood haddii uu eegi lahaay oo fiirin lahaa labadiisa lugood hoostooda labadiisa lugood hoostooda naga arki lahaa saasuu ku yidhi abubakar yani waa soo kor istaageen godka korkiisa imaanayaan mana arkayaan ilahay baa ka xijaabay subxaana wa tacaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ya abaa bakrin maa danuka biitnayni allahu thaalithuhuma yani maxay tahay maladaada laba qofoodoo allah axadka saddexeeye ou yahay binasrihi wa cawnihi wa ta'yiidihi oo maceeda kula yahay maxay tahay malada aad maaragtay saa u malaynayso yani gaal miyaan arki kara wey kalsoonida nabiyullaahi maxamed ou qaba fiiri yani ayagoo lugahooda hoosta hadday fiiriyaan arki lahaa haddana inaysan arkaynin buu qiray waa taa weeyaan marka id humaa fi lgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faanzala allahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calayhi mufasiriinta qaar waxay u celiyaan abubakar ay u celiyaan abubakar uu kusoo celiyay maadaama nebiga uu u baqayay xasilooni buu helo markuu hadalkaa yidhi ama in nebigaba laga dhigo maxaa yeele damaairtao dhan nebiga ku socotaa calayhi salaatu wasalaam faanzala allahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey calayhi nabiy llaahi maxamed dushiisa ayuu ku soo dejiyey waayadahu nabiy llaahi maxamed allah wuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo oo lam tarawha idinka idnan arkaynin ayuu ku xoojiyey ciidamadaas yani waa malaa'ig ilaahay wey marka mufasiriintu waxay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa faqad nasarahu llahda hore faqad nasarahu llahda hore ayay ku cadsan tahayo waayadahu bijunuudin taan faqad nasarahu llahda horaa lagu xoreeyaa bay leeyihin oo waxaa loo jeedaa waayadahu bijunuudin lam tarawha waa beder ciidamadii maratay malaa'igtii oo beder lagu xoojiyey oo axzaab lagu xoojiyey kuwaasaa loo jeedaa xunayn lagu xoojiyey baa loo jeedaa bay leeyihin laakiin arrintaas waxa weeye yani waxaa ka fiican in la yidhaahdo sidaan loo daayey waayadahu bijunuudin lam tarawha godka markuu nebi maxamed ku jiray ayuu ciidan ilaahay subxaana wa tacaala ayuu maaragtay ku xoojiyey oo malaa'igta ilaahay ah junuud malaa'igta ilaahay uu ku xoojiyey maxaa loogu xoojiyey inay liyaxrusuuhu fi lgaari wayamnacuu wayamnacuu min min abs min wujuuhi lkufaari wa absaarihim araggooda ru'yadii gaalada inay ka jeediyaan malaaigtu aysan arkin malaaigtu ay ka jeedisa gaaladii inay nebiga ilaaliyaanoo godka ku dhowraan darteed baa sidaa loogu yeelay bay leeyihin macnahaas inaan udaysanaana fiican lianna siyaaqa isagoo la soconaya wey maxaa yidhi ilaahay wuu awooda intu ciidan malaa'ig kusoo dejiyo inay ka jeediyaan ka sarfiyaan inay arki waayaan nebiga inay arkaan inay ka jeediyaan way awoodaan weya macnahaasaa marka udaysanayna anagana wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wa kalimat llahi alculya wajacala allah wuxuu yeelay kalimata aladiina kuwii kelimadoodii kafaruu gaaloobay assufla midda hooseysuu ka dhigay kelimadaas waxaa loo jeedaa sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo kalimatu aladiina kafaruu waa ashirku buu odhanaya shirkigaa loo jeeda kelimatu lkufri dacwadooda kufriga ahayd ee dadka ay shirkiga ugu yeerayeen mid hooseyso ilaahay ka dhigay wa kalimat llahi yani waa maaragtay waa mubtadaysanayna wakalimat llahi waa la godaya icraabtaas yani taasaan qiraa'adaas wey wakalimat llah inaan iraahno wakalimat llahi alla kelimadiisuna hiya ayada alculya midda saraynta badan ah weeyaan oo kalimat lkufri ka sarrayso sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo kalimat llahi wuxuu leeyahay laa ilaha illa allah waa kalimat tawxiid wa kalimat tawxiidna way saro martay kalimat lkufrina ilaahay hoosa u dhigay weeyaan wallahu alle casiizun allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey yani waa alla yani haalibun cala ma araad wuxuu doono waa awoodaa ilahay subxaana watacaala wey xakiimun fi xikmat yani fii xukmihi wa tadbiirih wuxuu maaragtay xukumayo iyo wuxuu maamulayana xikmuu ilaahay uleeyahay mid shay kasta meeshuu munaasibka ku yahay ayuu garanaya wey infiruu khifaafan wahiqaala wajahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun infiruu baxa haddaa muslimiintii tihiin khifaafan xaala kownikum khifaafa idinkoo ah kuwo fudfudud wahiqaalan xaala kownikum hiqaala idinkoo kuwo culus ah culculus baxa buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala oo jihaadka u baxa markaa baxdaanna wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiina ku dagaalama wa anfusikum naftiina ku dagaalama fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalama yacni naftaada iyo xoolahaadaba ilahay jidkiisa u horo ku bixi dalikum bixitaankaas aada baxdaan idinkoo ama fudud ama culus oo ilaahay jidkiisa aada ku jihaadaan maalkiina iyo naftiinaba yaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan waxay idinkaga khayr badan tahay ka fariisiga aada ka fariisataan aljihaadu fii sabiili illahi wanafiru ilayhi jihaadkood aadaan oo aada ku dagaalantaan ka harideeda aad ka hartaan bay idinkaga khayr badan tahay in kuntum haddaa tihiin taclamuuna kuwa wax og oo waxa wanaagsan iyo wa waxa xun kala soocaya haddaa tihiin taaba idin khayr badan weeyaan infiruu khifaafan wa hiqaalan khifaafan iyo hiqaalan maxaa loo jeedaa culamada macaani isku dhow dhow ayay ku wada fasiraan oo aada u wada wanaagsan weeyaan khifaafan waxay leeyihiin shubaana idinkoo dhalinyaro ah oo fudud laanna ninka dhalinyarada waa nin fudud wey wa hiqaalan ay shuyuukha idinkoo duqow ah oo odayaal ahna jihaadkii aada laanna nabiy llahi maxamed markuu jihaadka gelayay waxa weeye maarata tabuuka markuu ka qayb gelay sanadkii sagaalaad ahayd lixdan iyo dhowr sana u jiraa waa nin odaya wey sooma jeed da-dou maraya sooma jeed idinkoo odayaala idinkoo dhalinyaraada jihaadka aada buu leeyahay macnahaas waa la yidhaahdaa oo waxaa ku fasiraya cabdullahi bn cabaas waxaa ku fasiraya xasan basri daxaak ibni musaaxim qataadat ibni dacaama cikrima mawla ibni cabaas culamadaasoo idin oo salafka mufasiriintiisa kamid a ayaa macnaha ku fasirayo waxaa kaloo la yidhaahdaa sida maarata catiyat alcawfi oo ku fasirayo wuxuu leeyahay khitaafan wathiqaalan ay rukbaanan wamushaata idinkoo kuwa wax saaran oo rukuub saaran ama awr ama fardo iyo wax lamida saaran ama idinkoo lugaynayo aada buu leeyahay waxaa kaloo lagu fasiraa yani maaragtay khifaafan wathiqaalan fuqaraaa wa agniyaa idinkoon xoolo haysan oo fuqaraa iyo idinkoo xoolo laho agniyaa labadaba ka qayb gala jihaadkii oo dagaalkii aada baa la leeyahay macnahaas way culammadu ku fasiraan weeyaan macnahaasna agniyada waxaa ku fasiraya o kaleeto masalan yani abu saalix wakayruhuba way ku way ku fasiraan weeyaan calaa kuli xaalin macnaha khifaafan wathiqaalan xataa qofka markuu saaxibul acdaar yahay oo cudurdaar uu leeyahay isagoo cudurdaar inuu baxo salafkeeni qa wax badan oo kamid a saasay fahmi jireen saxaabadii iyo taabiciintii iyo kayruhumba ayagoo dhalinyara iyo shuyuukho duqow ah inay baxaan bay maaragtay jeclaysan jireen ibnu jariir atabari raximah llah wuxuu soo guurinaya fi tafsiirihi abu alxa buu qiso kasoo guurinaya abu alxa saxaabigaasuu kasoo guurinaya markay aayaddan infiruu khifaafan wathiqaalan ou maaragtay akriyey suuratu tawba u akriyey markuu soo gaaray infiruu khifaafan wathiqaalan waa oday abu alxa markaas nin weyn wa ayuu wuxuu ku yidhi caruurtiisu u yeeray wuxuu yidhi araa rabbanaa yastanfir yastanfirunaa shuyuukan wa shubaana macnaha oo shuyuukhii shubaanku ku fahmaya soo ma jeedi rabbigeenna inuu inaan jihaadka u baxno inuu naga doonayo ayaan arkaa buu yidhi anagoo dhalinyaraa iyo anagoo odayaalaba ah markaasuu yidhi jahizuuni ya bunay ilmahaygiiyo idiyaariya hubkaygii iyo maaragtay gaadiidkaygii iyo diyaariya markaasaa dhalinyaradii waxay ku yidhahdeen ou dhalay yarxamuka allah aabbow ilaahay ha kuu naxariistee qad gazawta maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam xataa maat wa maca abi bakrin xataa maat wa maca cumar xataa maat yani waxay yidhaahdeen ilaahay ku naxariiste nabiyullaahi maxameda dagaaladii o dhan la gashay ilaa uu ilaahay ka oobsado abubakar waktigiisiibaa jihaadkii la gashay ilaa ilaahay ka oobsado cumar ibn khataab baa dagaaladii la gashay ilaa ilaahay ka oobsado markaasay yidhahdeen fa naxnu naqzu canka annaga awlaadaadiiyo maanta annagaa kaa duulayne joog bay yidhahdeen oo ka har dagaalkii wey fa aba wuu ka diiday maarata abu talxa wuu diiday inuu maaragtay ka haro markaasuu fa rakiba albaxra waa tajhiiziyeen hubkiisoo qaata isagoo waayeela doon buu raacay badii jihaad maaragtay badda la aadayay buu raacay doontiibuu dhexdeedii marka abu abu talxa uu ku dhintay ilaa ay maaragtay soo guuriyaan ibnu jariir tabri soo guurinayo wakadalika ibnu kathiir waxay leeyihiin ma aynan helin jasiirad ay ku duugaanay waaye ilaa sagaal maalmood buu maydkiisii doonta u saarnaa doonta dhexdeedu ku dhintay isagoo mujaahid fii sabiili illahi ah markaasu sagaal maalmood meelay ku aasaan bay waayeen maalinkai sagaalaad ay marka jasiiradii la heleen markaasay meeshaas ku aaseen sagaalkaa maalmood abu talxa isma bedelin jirkiisa yani saasay soo guuriyeen kutubta siirka baynamaa dadka kale markay durbadiiba ay fuurayaan o baaba ay maaragtay magaciisu noqonayaan isagu isma bedelin ma ma yatahayari ilayhi jirkiisa marna isma bedelin sagaal maalmood buu maarata halkaa ku socday marka aayaddaa sidaas buu maarata abu talxa radia allahu canhu ayuu sidaa u fahmay weeyaan wakadalika bakawi oo kale wuxuu soo guurinayaa can maxamed ibni shahaab zuhri maxamed ibni shahaab zuhri u kasoo guurinaya saciid ibni musayib oo taqaanaan ama musayib caalim lmadina maaragtay muftigii madiinana ahaa oo la yaqaano ayaa wuxuu u baxay isagoo labada ildhood ay hal il dhacday hal il baa dhacday hal il bisa u nool iyadoo hal il u nooshahay ishi kalena dhacdo nin waayeelayahay ayuu dagaal u baxo jihaadkii aaday markaasay waxay ku yidhaahdeen inaka calaa saaxibi durin dadkii loo cudur daaray oo dararka qariibaa tahaye ha bixin bay dheheenoo ha aadin jihaadka markaasuu wuxuu yidhi istanfar allahu alkhafiifa waalthaqiil qofka fudud iyo midka culusba ilaahay wuxuu doonay in jihaadka loo baxa buu u doonay markaasuu yihi fain lam yumkinni alxarbu kasartu sawaada waxafidtu lmataaca yani haddaanan jihaadkii dagaalka inaan ka qayb qaato ayna ii suuroobaynin ciidanka muslimiintaan badinaya sawaadka muslimiinta baan badinaya xataa alaabtaan idin ilaalinaya bu yidhi haddaan wax kala waayo laakiin waa idinkala qayb qaadanaya alaabtaan idin waardiyeynaya o idin xifdinaya buy yani sidaas bay saxaabada ama maaragtay salafkeenii ay sidaa u fahmi jireen weeyaan ibnu jariir itabari sidoo kale wuxuu soo guurinaya can xayaan ibni zaydin radia allahu canhu wuxuu ka soo guurinayaa wuxuu leeyahay nafarna maca safwan ibni camrin yani wa kana waaliyan calaa ximsin ninkaa raximah llah wuxuu leeyahay xayaan ibn zayd raximah llah baa wuxuu odhanaya safwan ibni camar oo xims magaalada la yidhaahda dhulka suuriya kamid ah waali ka ahoo madax ka ahaa ayaan yani maaragtay jihaad u raacay buu yihi markaasaan faraأytu shayka kabiira hima qad saqطa xaajibaahu calىa caynay waxaan arkay nin waayeela oo aad duq u ah oo maaragtay indhihiisi xaajibeynka waa kuwan wey ay soo dhaceen oo ishii kusoo dhaceen yani qofku markuu aad u weyna maqaar inta meeshaa noqotay halkaa indhihii dabooleysaa soo maha indhihiisi baaba qarsoomayba duqaas ayaan arkay buu yidhi oo min ahli dimashqa dimashqa dadkeedii kamid a calaa raaxilatihi qad aaara qad ahaara yani faraskiisa uu saaran yahay dagaal buu usocdaa duulimaad waxba uma jeedo maarata maqaarkii isha halkaa kora saarnaadaaba indhihiisii daday waa yeelnimo darteed markaasaan usoo dhawaaday buu yidhi markaasaa waxaan ku irow yidhi yaa cammi laqad acdaraka allahu ilayk ilaahay waa kuu cudur daaray buu yihi maxaa marka ma iska joogti marka meeshuu la hadli lahaa farafaca xaajibayhi ilaa ninka uma jeeda ninka la hadlayo indhihiibu intoo qabtay meeshii maarata maqaarka kor kusoo dhacay oo kor u qaaday oo ninkii fiirinaya markaasuu ninka markaa kabacdi arkay kahor ma arki karin markuu kor u qaaday wuxuu ku yidhi ya bna akhi istanfarana allahu khifaafan wa hiqaala ilaahay wuxuu naga talbay inaan anagoo odayaala iyo dhalinyarada inaan baxno ayaa nalaka talbay buu yihi marka sidaas ayay maaragtay salafkii ay u fahmi jireen yani maaragtay dagaalka jihaad aljihaadu fi sabiili illah inay tahay ayay sidaa u fahmi jireen marka infiruu khifaafan wa hiqaala idinka oo maaragtay kuwa fudfudud ah ama culculus ah ama dhalinyaro ah ama maaragtay maaragtay odayaal ah ama xoolo leh ama fuqaro ah ama maaragtay wax saaran ama lugaynayo macaanidaas oo dhan macaani mutaqaariba wada wanaagsan weeyaan baxa oo jihaadka ilahay u baxa wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiina iyo wa anfusikum naftiina ku dagaalama ayaa maaragtay rabbi uu leeyahay subxaana watacaala dalikum kaa oo naftiina iyo xoolihiina inaad ku dagaalantaan ah fii sabiili lah ilahay jidkiisa ku dagaalama dalikum kiina oo aad naftiina iyo xoolihiina ku dagaalantaan baa khayrun lakum idinka idin khayr badan oo adduun iyo aakharaba idin khayr badano idinkaga khayr badan min tarki aljihaadi waaltafaaquli canhu jihaadka inaad ka tagtaan iska fadhiisataan taabaa idinkaga khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaayo oo wax og hadaa taclamuuna dalika baa loo jeeda yacni waxa weeye dad kala garanaayo alashyaa alfaadila waxa fadliga leh shayga fadliga leh haddaad garanaysaan ood maaragtay kan laga fadli badan yahay kuwa ka sooci kara aad tihiin tan ayaa idin khayr badan weeyaan aayaddan marka culammadu waxay leeyihiin infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum yani waxay nasakday waa la nasakay oo aayaddii aayat alacdaar ahlu cudurdaarka dadka leh aayaddeedii baa lagu nasakhay bay odhanayaan arrintaas dadka qabana waxaa ka mid ah tafsiirkaas cabdullahi bni cabbaas ayaa ka mid ah sudiyi baa ka mid ah waxay leeyihiin falama nazalat infiruu khifaafan wahiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun aayaddaa markay soo degtay ishtadda cala annaasi dadkii ayay arrintaasi ku adkaatay bay leeyihiin ila odayaal iyo maaragtay ahlulacdaar iyo kulli wax walba soo gelay markaasuu yihi fanasakha allahu bi hadihi alaaya laysa cala ducafaai walaa cala aaya aayaddaas ayuu maaragtay ilaahay soo dejiyey ilaa aakhiriha dadka marka asxaabulacdaarka ah waa yeelada ah aanan awoodi karin dadka cudurdaar kale indoolayaasha jiisaska kuwa aan waxba heli karin marka waa laga reebay weeyaan aayaddaa marka ku aayaddaasaa nasakday buu odhanayaa cabdullahi bn cabbaas saasuu leeyahy low kana caraضa qariba wasafra qasida latabacuuk walakin bacudat calayhim الshuqa wasayxlifuuna biاllahi low istaطacna laharajna macakum low kaana hadduu ahaan lahaa shayga aada ugu yeerayso nabi maxamed dadki jihaadka ka haraa la canaananaya oo nafiirka diiday inay baxaan diiday low kaana ay low kaana almadcuwu ilayhi ka loogu yeerayo kaanada isimkeedu waa damiir mustatiro meesha ku jira weeyaan haddii uu ahaan lahaa shayga loo loogu yeerayo adiga aada ugu yeerayso caraضa qariiba yani maaragtay nafci dhow hadduu ahaan lahaa caradan qariiban nafci dhow hadduu ahaan lahaa oo khaniimo si sahal ay kusoo qaadan lahaayeen ay ahaan lahayd wa safaran safar ou ahaan lahaa safarka oo qaasidan dhexdhexaad ah oo aan fogeyn meel dhexe ahoo aan aada u fogeyn oo ahaan lahaa sida tabuuk oo kale aan ahayn haddii taa ayd ahayd waxaad ugu yeeri lahayd la tabacuuka waa ku raaci lahaayeen nabiy llahi maxamed walaakiinse bacudat waxaa dheeraatay oo fogaatay calayhim dushooda ashuqatu masaafadii baa ku dheeraatay sidaa darteed bay marka u hareen oysan jihaadka u gelin weeyaan wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan markaa tagto nabi nabiyullahi maxamedow oo madiine aada ugu tagtaa billaahi allah bay ku dhaaran doonaan maxay ku dhaaranayaan law istatacnaa haddaan awoodi lahayn oo cudurdaar aanan hadda cudurdaar baan leenahay aanan lahaan lahayn oo kuwa awoodi kara aan ahaan lahayn la kharajna waanu bixi lahayn macaka adiga la jirkaadaan bixi lahayn nabi maxamed waa ku raaci lahayn weeyaan yuhlikuuna yani yuhlikuuna anfusahum hadalkaas ayay leeyihiin xaala kawnihim yuhlikuuna anfusahum jumlada waa jumla xaaliya wey ayagoo naftooda yuhlikuuna way halaagayaan ayagoo halaagayo anfusahum naftooda halaagayo ayay sidaa odhanayaan oo beentaa dhaarta beentay ku dhaaranayaan naftooda ku halaagayo weeyaan wallahu alle yaclamu wuxuu uu og yahay inahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin buu rabbi ka warqabaa weya marka alcarad alqariib waxaa la yidhaahdaa yani